waxaan dhegaystayaal barnaamijka cawayska washington ee caawana waxaan idinku hayaa imisaan gobaadey inta geenye joogsiyo jiddi gabar gambooley gugan iyo gugii hore guudka iiga baaqo geeska aan ka eego kulli wada gariifo anigoo goobjoog ka ah inta yarad gabaati ah laga wada gurubsaday guryo loo gingimay oo geesiyaalo guursadeen
waa cali amiin khadar xuseen oo ka mida dhegaystayaasha ku xihan barnaamijkan cawayska washington oo ka warramaya gabar uu isagoo afar iyo toban jira waayey oo uu afartan jir ku helay waxaan sidoo kale idin hayaa anaaba mudug baan ka imid maanaa wuxuu daahayaa mareer xamar hadday taa tiri haddii carabi tahay waa dhex gelaya jines baan ku heesa wax kalanta haddii soo dhawo ani soo dhawo sidrigaagaysa baa ku jirtay
waa fanaanada caanka ah ee maryana mursal ciise oo aan toddobaadyadana marba in idinka maqashiinayay waraysi aan khadka telefoonka kula yeeshay mar ay dhowaan safar ku timid dalkan maraykanka waa caawa iyo cawayska washington aan ku bilaabe waa tii hore loo yidhi raggu beleda uu maro iyo baasihii ka sheekeen caawa waxaa barnaamijkan cawayska sheeka xiiso iyo dareenba leh inoogu haya dhegaystaha lagu magacaabo cali amiin khadar xuseen oo inooga sheekaynaya jacayl uu qaaday isagoo afar iyo toban jir ah oo uu xambaarsanaa ilaa iyo afartan jirkiisii iyo maanso arrintaa la xidhiirta iyo halka uu weliba jacaylkaasi iyo qofkii uu jeclaaba ay ku dambeeyeen calaamiin sheekada noo bilow gabadhan afar iyo toban jirka ku waaye afartan jirka ku helay magaceed waxaa la yidhahdaa casha aan kuu sheega ee maryan haye
walaal caasho maryan markii igu dambeysay soomaaliya ayaan oga soo tegay iyadoo inan yara in badan bay iga yareen actually marka aan anigu soo qaxay oo qurbaha aan imid ayaan maryan meel aan kala xiriiro waayey telefoon malaha waxba malaha meelaan kala hadlo waan waaye taarar baa la isu jiro oo taar diri jiray taararkiina ma aqaani waan iska ilaaway haye
marka gabdho badan baan waxaasawnay oo la sheekaystay oo mar walba waxaan eegaa bal inay maryan u eg tahay iyo sifada gabadhaas ay leedahay baan eegi jiray markaan ka waayana waan iska dayn jiray gabdhaha marka dhowr gabdhood baan isgariifnay oo marka maryan gobaad baan u bixiyey siday ii qancisay calaashaan aniga haye marka maansooyin fara badan baan tiriyey kollay barnaamijyada dambaan insha allahu tacaala kusoo dayn doonaa waa garta waxaan rabaa marka afar iyo toban jirka markaad ku weyda xilligaa waad sheekaysan jirteen miya oo waxaa idiin socday xiriir aada guur ku dooneyseen caaisha maya guur iyo warkii maba jira laakiin waa iska jece isjeclayn un gabadha hase ahaatee waxaa un qalbigayga ku jirta markaan weynaan inaan isguursano ilan waa la yaryaraa markaas waaye waa la iska yaryaraa ha adiga saddex iyo toban ilaa afar iyo toban jir baan ahaa iyaduna dee weybiga sii yarayd oo kow iyo toban iyo maaqa labiiyo toban waxay ahayd marka waa arrin la yaab leh iyada laftigeeda dhibaatooyin badan bay jacaylka kasoo martay oo mar dambe markaan sheekaysanay ii sheegtay markii dib laysu helay kadib anigu mar ha anigu marka maansooyin badan baan adoo raliya goormaad dib isku maqasheen marka caashaay sanadkan aan ku jirno ayaan ismaqalay bishii toddobaad ramadaanka markii laga baxay waa sanadka labada kun shan iyo tobanka shan iyo tobanka ha goorma gabadhii iselay markii aan ishelay oon sheekaysanayna maansaan ka tiriya cajiiba ma garat waa garta goormaana isugu keen dambeysay waxa isugu keen dambeysay sagaashan iyo kowdii ilaa sagaashan iyo labadii waa dhowr iyo labaatan sano waa dhowr iyo labaatan sano kadib baa gabadhii iselay gabadhii waan isguursanay hambalyadii meherkana adiga iyo ibraahim xasan daandirey baa waxaad ka dayseen v o eda
waa gartay marka caasha sheekadu way dheer tahay iyadana waad waraysan doontaa maansada marka aniga aan gabadha u meel dhigay ee aan mar walba odhan jiray allaylehe gabadhan waxaanay u qalantaa ee gabar walba ii timaado aan ma aragtay maansadayda ka dhex eegi jiray waxaa la yidhahdaa gobaad ma kuu bilaaba maansada aad iyo aad maba sugi kare walaal maansadan waxaa la yidhahdaa gobaad waxaan idhi ma og tahay gobaadey anigoon gu weyneen inuu igelay jacayloon garan waaye xaalko igu garoocday markii aan garaadsadaa guudka layga saaro aan gasiinkii ka caago hurdadii ka guuro gama layga waayo anigiyo go-eygii marba isgariifno laynoo garqaado hadba jeenii gardaran garan weyda guurtido waa guule amarkiisa ee gogoshaan ishaynaa imisaan gobaadey gabdhihii dalkeenniyo jiddigood gayaankay aan ka diiday guuro intaan gabar qurxoonoo gobaad loogu magacdaray ugu ahaa gabbaano guntiga ugu giijo buunyada u urursho aan isiri u ardaagal anigoo garmadoobiyo odayaal guud caddaa iyo geesigii idhale iyo rugcaddaa gaboobiyo guurtidii aqoonto gacmahoodu guuxo dunyaalka lacageed iyo gammaano fardoodo aan guluf colaad gelin gurigoo lasoo tuba uu garabsanayaa gabalku waaqla iigu dhacay waa gartay imisaan gobaadey gabar timaha tidicdo hadba guudka fidhato goobaysa gayaankeed gurigeenna iigu timiyo anigoon garwaaqsanin ku idhi gardhaalayay gabar aad u wacanoo inta eebbe magac dhigay gobaal loogu deeqo gaba loo galab loogu wanqalay baa gaadahay ku taallo kama guuri karaye anigoon ku gaasirin iga daa guhaadkoo gayaanku waa badan yahe gees walbaba ka gooboo guulaan kuu baryayaayo jayigeenna oo idil guuleed ka waayimay sidii garabkaagaan ahaye daa in ha kula garab galo gabdhihii baan waxaa leeyahay walaal araab kula goobaye gabarkabaa yidhahda daydayayaa iga raali noqo aniga aniguna daa imisaan gobaadey inta geenye joogtiyo jiddi gabar gambooley gugan iyo gugii hore guudka iiga baaqo geeska aan ka eego kulli wada gariifo anigoo goobjoog ka ah intii yarad gabaati ah laga wada gurubsaday guryo loo gingimay oo geesiyaala guursadeen aniguna gadaydii gerigo aan cidlo ah oo gabalkoo dham yidhi goor aan cidno iila garab noqon guurguulaha aan dirisno galow foorinayiyo goodirkiyo biciidkiyo hadba goray haldhaa iyo giddi habar dugaagii geesahay ka guuxeen iminkana gobaaday waxba yaanan gocashiyo gayi laga hayaamiyo meel gamaada joogin oo guga hore wixii tagay wakhtiga aan ku gooynine ammaantaada guudiyo midda gaar ahaaneed guudkaan ka tilmaame waxaa tahay gobaaday geenyooyinkaa kiciyo gabdhaha aynigaaga ah midda ugu gudboonoo guur lala wadaago guullaha kugu dhameeyo gayaankao dhan eegtaan gocla socodka laafyaha goortaan soo halaacsado gibilkay gariiro wadnahay gubanaye gacaladaan jeclaaye gurigaad ku nooleed ma waan gaadh hayaa jirin marka oo waxaa leey gabadhan xaafadaad ku nooshahayba waardiyaa joogee gabar caadiya ma tihin markaan gaar u soo dego dhaqankana gobaadee gaari loo xishaa tahay gobgobi dhashaa tahay gayaan aan la gabin iyo geenyo qaaliyaa tahay bidhaan gebi ku taalliyo guduudo carwoolaa tahay qaalin maalmo gaaxdoo gaawo loo cushaa tahay mid aan gaajo iyo oon abid gaadhin baa tahay gablantala adduunyae anigoon ku gaasirin gabar aan gaamurin oo geesi loo dhisaa tahay anna inan gayaanoo aqoon lagu gedaamo buunyo eebbe siiyo gaajo aan ag marino nimco aan gurayniyo goori ayaan walba garabkiisa faalladu gelin qura ka faaruqin oo geyi wada gebiibahoo geed weliba ku yaallaa jeelku maalayaanahay marka guluf colaadee la isu soo gilgila oo raggu gunudda isjaro geesi aan cararinoo guulka keenayaanahay geeridu xaq weeye kolka godka la isdhigo garabkaaga waxaa noqon wax kuu gaara weeyo guule faralkiisana mid aan gabin ayaanahay waxba yaanan gabe iyo ku gaboobin geeraarke inan yahay gugaygiiyo go-anaan guntada iyo gaashaanka aan sitaaba midii gaara weeyo gelina wax ma amaahane talanimay ka go'doo kuu gayaana baanahay adna gacaladaydaay gasiinkii naftaydaay gaaridii haweenkaay jini hooyadeedaay guriga tii iftiimistaay genyadii aqoontaay gudditaan u doontaay aanu guriyeg leelle goormaan dadab gelayna caashaay gabar aanan warbahayn meelay ku nooshahay baan lee goorma dadab gelayna mfa
waa garta laakiin laakiin saadaashaadi saadaashaadi kuma khasaarina dawaabatan taaniyadan aad sheegtay inaan anigii daanduray ku akrinay waata laga jawaabo goormaan dadab gelaynaadii bishii carafe aan sanadkan ka gudubnaanu dadab maxaan ku dhahnaa isguursanay iminkana mar dhow baanu dadabgelaynaa caishaay baasooyinka xigana barnaamijka dambaan insha allahu tacala kusoo qaadi doono waa garta laakiin waxaan u gartay weli inaadan gobaad indho saarin gobaad inaan de caishahay tele bahladan la iska daawado mooyaane weli indha life ma saarin ma garatay waa gartay laakiin hawadaa la iska helay hawsha halkaasaa lagu dhameeyey hawsha halkaasaa lagu dhameeyey marka caisha insha allahu tacala de barnaamijka dambe ayaad arki doontaa macal iyadoo eeg fadhida iyo iyadoo laftigeedoo kula hadli doonto oo akhbaaraadka qaar kuu sheegi doonta hadduu ilaa idhaahdo waa garta waa garta aad baad umahadsan tahay calaamiin oo ku salaamaya aad baad umahadsan tahay sidaad noola wadaagtay sheekooyinkaaga gaarka ah adaa mudan walaal caisha
waxaad weli dhegaysanaysaan barnaamijka caweyska washington ee laanta afka soomaaliga ee v o a waana shanta bisha december ee sanadka laba kun shan iyo tobanka qaybtana dhegaystayaal waxaan idinku hayaa qayb kale oo ka mid ah waraysiga aan la yeeshay fanaanada caanka ee soomaaliyeed ee maryan mursal ciise bal halkiisaan idinkaga sii wada waraysigii kuwa qabyo-iga ahaa waxaa jiray bare maxamed fiidow mida aan ula tegay inta anoo london joogo aada u qarqaray oo dhaxamooday aan tiriyo oo gabay ahaa laakiin hees weli lagama diginin hooyada waa garta waa gartay Mhm, mhm.
Eh, kuwaad qorbaha timid mid baaba igu soo dhacda oo tii markaad lahayd baraf baa idiloo bes baan ahay waa laylay waa leelaydii baad soo bedeshay laylaydii haa oo waxaa cabdiqays baa miraha ii sameeyey middan aad barafka uga hadlayso iyo inaad eh, yamayskii iyo ha asagay ha ha cabdiqays baa miraheeda iskale heestuna waa heellooyinkii hore jirtay
Geladkan ku dhashiyo bartii muduge yamayska bartaan au baahnaayay laylay laylay laylay laylay oo cawaylay odeegaayay laylay kubada Kurciyo kedilay buuhood lasana Kiyan barkaybaan awga nahayay Laylay, laylay, laylay, laylay Hawalay, kudeerahayay Laylay, kubata Geladkan ku dhashiyo bartii muduge Jamayska bartaan u baahnaayay Laylay, laylay, laylay, laylay Boqolyobay been la eegiyay Laylay, subada إلى عربية فراك عبدو ذلكي أمبرتان وطهنايي
waxaad iga warantaa markan heestan oo kale een, warninkow lagu naac iyadan ma qof baa kuula timid maya maya xuseen shire cayaar jecel ayaa iska lahaa heestaas dabeetana nimco yaasiin buu u dhiibay nimca naagxaasay ahayd way ka baqday inay qaado heesta dabeetana aniguu yidhi aan ku siiya hadday nimca ii ogolaato waa qaadayaabaan eri nimca ayuu heestii weydiiyey nimca way qaadi kadhaa maryam bay tiri saasay kusoo baxday heestu
aniga aniga hoy aniga kasku kaynanabi daruranahay kasugi inaan nuqlihaw malay waryaane haw malay hoy ninkow haw malay aniga aniga hoy aniga kasku kaynanabi daruranahay kasugi inaan nuqlihaw malay waryaane haw malay hoy ninkow haw malay Adamka kurkayo, hadda barashada aqoon, hadda barashada aqoon. Aniga nahay waran, niyadana iga jabin, niyadana niyada niyada niyada aniga waa ka nacee. Adamka kurkayo, hadda barashada aqoon, hadda barashada aqoon. Aniga nahay waran, niyadana iga jabin, niyadana iga jabin. niyada niyada niyada qadriga wakana ee niyada niyada niyada niyadana hayga jabin
Wow. Eh, Mari Barsal waxyaabaha sida weyn lagugu xusuusto hal wareysi laba iyo saddex iyo afar lagagama boganayo laakiin waxaan rabaa inaan qeybo yaryar ka soo qaado kooxdii Somali Jazz ee magaalada Muqdisho ka jirtay iyo hobolladii Waaberi udubdhaxaad baad u ahayd gaar ahaan kooxdii Somali Jazz waxaa la sheegaa inaad ahayd kuwii da- xagga qoobka ciyaarka ugu horreeyay marka ma waxaa jiray macallimiin iyo tababarayaal eh, ciyaarahaas idin bari jiray maya maya maya anigu waxaan kusoo bilaabay night club baan kasoo bilaabay afar iyo toban jirkaygii cayaarihii westrenka ayaan wada iqiimay cayaartooda jajaja marengo twis again rock and roll wixii baan markaas anigu heesaskayga u bedelay oo sidii aan cayaarta night clubka ugu cayaari jiray baan markaas bilaabay inaan u cayaaro marka saas baan jaaska ku galay marka kooxdii Somali Jazz ee dumar kale ma ku jireen oo adiga ahay Ah, faadimo cali nakruume iyo faadimo qaasim baa ku jiray marka dambe soo galay waa gartay marka inta badan heesaha mar haddii ay qoobka ciyaar yihiin de kolley waxay u baahan yihiin inay muusigoodiina wataan oo waxaa de muusikadoodii iyo waxoodii iyo jaaskii iyo sidiisa baa loo tumeeyeyba waa gartay maxaa kamid ah heesahaas haddaad bal qaar ka xusuusato dee kuwaygaan hadda aan wada qaado oo dhan jaaska bay kamid ahaayeen shuba hadda ashuba hadda everything waa gartay Mm.
mari masal dhinaca kale een, ah, heese banaadiri baad qaadaa oo aad loo xusuusto ruwaayad sidaan jecelahay haddaan khaldanayn asraartii jacaylka la oran jiray oo magaalada muqdisho lagu soo bandhigay bartamihii sideetamaadkii udubdhexaad baad ka ahayd eh, heese banaadir oo ku jirana waad qaadaysay maxaa kuu suura geliyay weliba adiga oo mudugna ka yimid anoo mudug ka imid waxa waaye naag dadka mudug ka yimid biyo bardacday soo cabeen wax walba uma daahayaan waa gartay saasay u dhexgelayaan marka hadde aniga maa wuxuu daa anaaba mudug baan ka imid maanaa wuxuu daahaya ama reer xamar hadday taa tiri haddii carabi tahay waa dhexgelaya jines baan ku hees wax kala tahay
aniga maa nool adigoo dhahaya baa jirta hees ahay igaar miyaa igaar igaar waa ka Mhm, mhm.
waa heestaa maxay ahayd
beledi baadiya la yidhahaa baryar waa gartay waa heestaas Mm.
waxaan xusuustaa beledi baadiya Haa, bulshadii Barabbi iyadu waa dhawaanteed kiinka marka eh, heestaasi ruwaayaday ku fadhido ruwaayadun bay ka turjumaysa miya ha ha ha asraarta jeceelka iyo kala saarta jeceelka labadaas ayaan dhigay oo aan aan ka qaadiyey taana maxaa ku jira heeseedii maxaa kamid ahaa asraarta baa heetan kale soo dhawow ani ii soo dhawow satrigaaga isaar soo dhawow ani soo dhawow satrigaaga isaar baa ku jirtay idow saxiiri sababtii jeceelka saacidi wiisii sunmadiidi ku saaqdee danahaadiga goyse sidoonu samraaye iib suura gelaynaye taasisli waaye danahaadiga goyse sidoonu samraaye iib suura gelaynaye taasisli waaye
barnaamijka caweyska ee caawana waxaan dhegaystayaal kusoo afjarayaa heestaasi dhegihiina kusoo dhacaysa ee ay qaado fanaanada maryana mursal ciise intaan mar kale hawada ku kulmayno waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
Thank you. dhaqaye